waxa dhiman maayo la tilmaamo mucaaridka laga maalmi maayo waxa dhiman si waa inu tilmaamaa afar madaxweyne isaga dambeeyey soomaalile midaan wax qaban afartu male cabdiraxmaan axmed cali wuxuu nasiib ku lahaa amuure aanan wada gaaray wuxuu nasiib ku lahaa soo gelidii uu axmed maxamed kanu u dhiibay balugubade waxaanu waanu u nimi hay baanu nidhaadee haka degin jabhaddii mid maad xilin mid maad dilin waa sidee ha ka degi waa ka degayaa buy nin cusub baan u dhiibayaa kursiga jeclaysan maayo buy jabhad baynu ahayno kormeeladii shaqaynayey ayaanu iscel yeelinaya war horta mid cusub ha arkay buy cabdiraxmaan axmed cali ayaa balligubadyo loogu diiday oo musabixi guddoomiyihii ka ahaa shirka wuxuu nasiib ku lahaa soo gelidii inagoo dib jira uu soo hogaamiyey ee nasiibkiisu soo geliyey muu ku lahaa waxaa kaluu nasiib ku lahaa isugeyntu soomalilan isu keenay kii bari iyo kii galbeed uu bidco isugu dhaariyey waxaa kaluu nasiib ku lahaa kolkuu gacanta loo yimi yihi iga qabto saddex iyo toban nin baanu ahay baarlamankii iyo wasaaradii wixii soo fadhiisto waayay iga qabto isaga iyo inana igaag sabatay oo ra-iisal baarlaman ahaa waxaanu nidhi haddii baarlamankii kala yaacay inanka waa fasaxayna adigu sidii nin deerasahaya noo hay axmed oo noose waxaa garataan baa qabtuulo waraaqii oo noo saxeexa axmed maxamed oo jabuuti iyo xaggaa iyo badda ku maqnaa baa yimi axmed baa noo dhiibay saddex iyo tobanka iyaga waxaanu annaguna waa kula shaqaynaynaa adiguna waa kaase kolkuu muddo afarta habeen ku dhow hayo ayuu yihi kaale qabtaydu axmed maxamed saddex iyo tobanka iyaga ayuu noo dhibay annagii nagu soo celiyey waxaanu yii maxaa yeelaa buu yihi cabdiraxmaan so sidii nin safray jabuuti iyo dhulkaa tagbaaday waxaanu garanayna ina noo saxeex taana guul buu ku lahaa shan bilood buu la dul fadhiyay oonu camal hayn kolkaan isu kacday burco ilayn shabhad baynu ahayn oon xabadii dhex gallay oo rag axmed maxamed u madax yahay ku horreeyeen ayaa halkan yimi oo dhowr iyo tobano dhowlayana u da-weeya allah yarxamu waxay yidhaaheen burco waa silatee ka kaca shan iyo toban nin baa nalagu qaybiyey shan iyo tobanka iyaga ioo bixisamin oy subxii aan ballanay suldaan cabdiraxmaan leh adi ibraahim leh ina sheekh madar leh ayaa xabadda dhacday waxaanu isugu soo hadnay lixnin kolkii xabadda dhacdaa ragga naga yaacay qolo laba iyo tobankii nimee budco ka yimi ee qaybadoonka ahaa waxay mareen xeebta annaguna waddadii dheereed baanu maray habeenkii kolkaanu ku downan qudhacdheer meesha la yidhaha joogno ayaanu dhugan waxaa dhacaya dhexgeli kari mayo suldaan cabdiraxmaan baa yidhi allah yarxamu haddaynaa waxaa dhexgelayn maxay nagu imanayn waanu gallay labadii qoloba waa nagu riday gaariga iyagii way baabi'isay gaari yaroon wadanay bastahoon wadanay kolkaanu waagu badiyaanu waraaqii qof qolada bari waxaanu nidhi iyo qolada galbeed tobanka saacadood xabad dhacdaa ma jirto qolada bari way nagu soo celisay haddaan idhaahdo subaxeeba sagaalkiiba way noo keenay saddex nin baanu wadanaa onu budca ka berbere ka kaxaysanay onu ugu dhiibayna qaaliil baa soo qaaday gaadhigii madkicii buu soo qaaday agtayaduu dhigay waxaa la isla eeganayaa halka madkicuu ka soo dhaca kii bay baabiiyey qoysankii albaabka nagu xigay ayaa la dhigay haabiil baanu u yeednay haabiilow waa arkaynaa inaad bareeday fadhihi mayno waa idin dhex marayna dhabarkuun hanaga soogay warana kiciya yaana qalka laynagu jira maydka yaal iyo waxa dhallinyaradii dhankaas kolkayga arag iyo qorigii guud waxaan ku soo koobayaa war waxaa dee habshiil u mahada oo xukuumadda u madaxa mahada horta waxaan dhammaynayaa nimba wuxuu qabtay maxamed ibraahim cigaal wuxuu qabtay seeskuu yiqiinuu inoo dhiga dowladnimada riyaalana wuxuu qabtay ciidankuu dhisay maxamed ibraahim cigaal ciidanku wuu nabcaa bilayska maaye waa kii xiray waaye ma qabsati dawladdan maantana waxay axmed maxamed halkii bay ka qaadeen habkii dawladnimay u tallaabsadeen dawladaha boqolka jira sibay u socdaan bay u socdeen dawladu waa shaqaale shaqaalihiiba iyagoo lacag looga tegin ayaa shaqaali barida u dhigana lacagtoo kori kolka shaqaalu jagaabaa dawladu waxay ku tallaabsadeen nabadgelyada waxay ku tallaabsadeen waddooyinka waxay ku tallaabsadeen mandarada waxaanaynu hoos u dhig waxay ku tallaabsadeen diinta ummadi haddaanay diinteeda ku duurnayn ma dhisin aqal walba reeryoobi waa afar iyo labaatanka saacadood qur-aankii arsia waxay ku talaabsadeen culimaa udiinkii ay geesiyeen waxaynu dhaaray soomaaliya waxa u badan culimaa udeena culimaa udiinka imriga allaha u barakayo oy waxaan leeyahay wanaag ninkii doonayo mucaanid sharaf la mid inta adduunku dhisanyay wax waa dhiman yihin waxay dhiman waad sheegto oo dawlada qabta jira waayimid laakiin siday wax u qabteen si aan maraykanku u qabanin bay wax u qabteen hal kaliman haddii la tilmaamayo biyiida eeshaqada yihin baa dhiman sibirkiio adkeenna abaa dhiman ee kuwa adeerayaalow sheega boorka hargeysa ha laga bi'iyo sibirkana ha loo degjego macaarifka waxaan leeyahay doorashay nagu soo socotee waa sharaxan yahay madaxweynuhu madaxweyne haddii lagaa helo si wanaagsan hane sidii daahiriyaa waar hadduu helana u haneeya oo yaan odhan waa lagu subtay waa la sameeyey war mucaarifku wax dadka wuxu tara oo lagu socdaa dadka ha yidhaa sibirka ha sheego oonka berta hargeysa ha sheego wax lama qani hadduu yidhaaho ninkaas cidimadna mayso oo wax muuqdaa laqa waxaan kaga baxayaa oo kuwa dhaqsalehe madaxweyne duul ogow idhil ogow idhufon ogow idhib olaho madaxweyne haddaad ilaahay kugu soo celiyana ilaahay waa hayee duul ogow haddaad ka tagtana sharaf ka gasho guriganaynu fadhino waa ducaysanya kor allaha u qaado waxaan ku qasamayaa kor allaha u qaado allah u siyaadi innagana nabadgelyada allah inoo siyaadi nabadgelyo nin walba bilaysan nin bilaysku wuxuu wax qabanayaa kolka dadku rag iyo dumar wax soo sheega ilan meel walba masaagin innagu nabadgelyadaa inoo ballana nabadgelyadaa inoo ballana nabadgelyada allaha inoo adkeeyo gobonnimada allaha inoo adkeeyo cidhiidhiga adduunku iyo cidhiidhigaasna war rabbi haynaga kor qaado subxaana rabbika